debkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa ka dhashay waxyeelo nafeed iyo mid hantiyadeed wuxuuna gubay guriga ku yaala xaafad ka tirsan degmada werdhiigleeyi wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in debkan uu ka bilowday koronto uu ku dhaawacmay wiil halka ay ku gubteen laba guri waxaana ka hadlay qaar ka mid ah dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan maanta maba hadli karo walaa dhibaato weynaa ka dhacday xaafadda werdhiiley gaagaar ahaan geed jaceel alxamdulilah wuxuu ilaahay keenay mahad isaaska leh guryaheen waa gugubteen maal un meeshaa waa ku dhamaada waa kuwaanaa guryidhan waa ujeediin dhibaatada maanta taagan waxay ka kacda korontay ka kacday maanta waxaa ka dhacday masiibo aad iyo aad iyo daran meeshaan oo khasaare ah gurigan oo koronto ka kacday aad iyo aad dab koronto ka bilowday dhibaato u geystay nafna waxaa ku gaaray wiil yaraa guriga ku dhex jiray garabkaa ka gubtay iyo gacanta iyo dhabarka iyo qofta ku soo reedo imaada aniga waaye ma ahan markii ugu horeysay oo dab noocan ah uu ka kaco magaalada muqdisho horey ayaa marar badan laga soo tabiyey dabab kala duwan kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare iskugu jira naf iyo maal